kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno guushii ay keeneen xulka qaranka wadankeena hooyo ee soomaaliya kulanka oo galabta ay la ciyaareen xulka qaranka wadanka burundi haddaba natiijo ahaan markii la fiiriyo xulka qaranka soomaaliya mar bareejo ayuu galay mar waa laga badiyey marna way badiyeen oo galabta ayay ka badiyeen wadanka burundi iyadoo kulanka soo socdana la dheeli doona wadanka eliteria oo galabta saddex iyo eber kaga badiyey xulka qaranka wadanka jabuuti ee walaalaha aan nahay haddaba falanqeyn ayaan ku samaynaynaa barnaamijka oo dhegeystayaashuna ay nagala qaybgeli karaan sidoo kale falanqeeya dhanka ciyaaraha ah maxamed shuuriye nuur ayaa barnaamijka igala qaybgelaya maxamed bal kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee dhanka ciyaaraha aan kaga hadlayno oo barnaamijka oo ku aadan dhanka burundi iyo soomaaliya kulankii dhex maray maxamed haye
sidaad sheegtayba cabdirasaaqow soomaaliya ciyaartii furitaanka waxay la qaateen wadanka jabuuti oo ay ku kala tageen barbara gool la-aan eber iyo eber dad badan oo falanqeyaal ciyaaraha kubadda cagtana waxay rumaysan yihiin qaybta labaad ee kulanka oo roob xoogani uu garoonka ka da-ayay inay saameyn ku yeelata natiijada kulanka maxaa yeelay in kubadaha la isgaarsiiyo iyo in si wada jira loo cayaaro duulaan la wada qaado ayaa adkeed marka taas ay dad badan ku macneynayaan dhibcahaas inay lumiyeen xulka kubadda cagta ee soomaaliya waxaa la arkaya qaar ka mid a ciyaartooyada qaranka oo iyagu la ilmeynaya kulankaas inay guulaysan waayeen waxaa ka mid ah zabamayo iyo cumar oo maanta qaranka guusha u saalay marka haddii aan u galno ciyaarta uganda uganda waa kooxda ugu awooda badan bariga iyo bartamaha afrika waa kooxda ugu guulaysiga badan tartankan la ciyaaraya ee sakafa taasi waxay ku tusinaysaa marka in uganda xitaa sanadkan laba kun sagaal iyo toban ay ka mid ahayd xulalkii ka qayb galay koobka qaramada qaaradda afrika ee masar lagu qabtay laba gool ayay soomaaliya uga adkaatay ciyaartii maanta dad badan way filayeen maxaa yeelay burundi gudahaan tartankan marka la qiimeeya sidaa u ciyaartay dib u dhac weyn oo ciyaarada kubadda cagta ayaa la deexan karaa maxaa yeelay kulankii hore uganda ayaa laba hal kaga adkaatay kulankii xigay eriteria ayaa ka badisay maanta soomaaliya ayaa ka adkaatay marka waad garan karaysaa in burundi oo ka mid a xulalka iyaguna awoodda kule tartankan hoosu dhac ku badan uu ku yimaado marka la qiimeeyo ciyaarahooda guushan guushan cabdisaaq anaa wata guushan maanta ay soomaaliya gaadhay ani si shaksiya ayay ii saameynaysaa markii ugu horreysay oo qaran soomaaliyeed aan la safro aan ciyaar dalka dibaddiisa aan kasoo tabiyey laba kun labayo toban november uganda waxaa ku wada ciyaarayay garoonka weyn ee markaasi nambole xaafadda la yidhaahdo ku yaala ee mandela oo ah garoonka ugu weyn waddanka uganda xulalka kubadda cagta soomaaliya iyo burundi ciyaartii ugu horreysay ee heerka gurubyada ama wareegga ayay markaa wada ciyaareen kulankii ugu horreeyay shan xal ayaa lagaga adkaaday xulka soomaaliya oo burundi ayaa ku badisay waan xasuustaa maxamed xiriiri oo weligii aan soomaaliya imaanin laakiin ciyaartooy soomaaliyeed oo ka ciyaaraya horyaalka heerka saddexaad ee dalka kuwait ayaa dhaliyey gool rigooraha ayaa lagu galay qaladka rigooraha waxaana dhaliyay jibriil xasan griid oo ahaa ciyaartooy waktigaa ka sana kooxdii booliska soomaaliyeed ee hagan marka wariyaashoodii ayaan hotel wada deganeen kulankaas aniga si gaara ayuu ii saameynaya in golanka dulkayga lagaga badiyo marka maanta in soomaaliya ay burundi ka adkaatay waxaan qirayaa farqi kubadeed oo dalka ah inuu jiro waxaan qirayaa isbedel dab ah oo ciyaaraha kubadda cagta soomaaliya ku saabsan inuu jiro runtii laba kun labaiyo toban xul shan halkaaga badiyay in maanta adigu dhadhansaysid qaraarka guuldarada aadna ka adkaatid weliba xeelada macalinka bashir haybood ee kulankan waxay ahayd mid markaasi ku dhisan caqli oo wax u ciyaaray sida uu ciyaaray xulka qaranka talyaaniga ee asuri lagu naanayso waayahay marka kulanka kolba sida sida iila muuqata laba kun labaiyo tobankii markaad raacdo shan looga soo badisho xulka qaranka soomaaliya kolba waxay u muuqataa galabta in xulku uu aarsaday oo xulkii dee guuldaradaan nabiday in galabta aan annagana dee ka badinay kulanka guud ahaan muxuu kuula muuqday maxamed markaad fiiriso qaab ciyaareedka xulka qaranka uula soo baxay
sidii la raba ayay u ciyaareen maxaa yeelay muhiimaddu waa inaad gool heshid inaad mid kale ku dartid ama mid saddexaad aad raadisid haddaba waxay ku xiran tahay fursadaha ka yimaada kooxdaad la ciyaaraysid burundi maysan soo wada baxaynin difaacyadooda ayaa kubadda ciyaaraya waxaan aad u ammaani karaa runtii cali aadan lambarka sagaalaad ee qaranka cumar cabdulaahi maxamed oo isagu gool ka dhaliyey weliba gool aad u qurux badan warbaahinta gobolku aad aad aad aad ayay u hadalhaysaa cabdirasaaq goolkaasi waa gool mucjiso ah waa gool xeelad iyo caqli iyo farsamo markaas ay ka muuqatay qaabka lagu dhaliyay goolkan kelina ma ahayna ciyaartooygan cumar waxa uu gool ka dhaliyay sida la socotid xulka zimbabwe ciyaartii markaa ka sanaysay reebka koobka dunida marka runtii cumar wuxuu muujinayaa ahmiyadda lambarka tobnaad ee qaranka uu u xiran yahay sidoo kaleeto waxaa la dhaliilsan karin ninka la yidhahdo zabamayo oo lambarka koob iyo tobnaad qaranka u xirta muuqaal ahaan aad isleedahay ninkan fiskal ahaan uma dhigmi xitaa aad buu uga dacyar yahay jir ahaan uga yaryahay ciyaartooyda kale laakiin waxaa cajiiba farsamada ku baday xagga goynta sidoo kaleete waxaan arkayna dhowr ciyaartooy oo tundheer laga saarayo galabta xasaasi ayaa ka saarayay cumar cabdulaahi zabamayo labaha zinadin sidaan uu caanka ku yahay ayuu saddex jeer inta ciyaartoo ay socotay zabamayo uu sameeyey hadda warbaahinta waxay aad u ammaanayaan gobolkan bariga bartamaha afrika saciid aweys cali yemeni oo goolka ugu jira qaranka soomaaliya waxay leeyihiin waa goolxaye dhammaystiran hadday noqon lahayd ciyaartii hadday noqon lahayd caqligii waxaan arkayna inta ciyaartoo ay socotay isagoo lahaa difaacyada isdejiya isdejiya waa mid ka mid a ciyaartooyda dhiirigelinta garoonka dhexdiisa ku siinaya ciyaartooyda qaranka runtii anigu waxaan isleeyahay saciid abaalmarino gaara dhiirigelin gaara iyo in dalka uu matalaya uu ka helo maxaan ku rahday ahmiyaddii uu matalaya wuu mudan yahay marka laga qiimeeyo doorkiisa hogaamineed sidoo kale waxaa la ammaani karaa axmed saciid axmed caseenyo ciyaartooyga la yidhaahdo oo isagii walaalkiisa lambarka shanaad qaranka u wata waa nin degan waa nin ku fiican kubadaha madaxa waa nin tareenkiisa uu joogo oo kubadaha dusi kara ama gudbi kara la socda waa nin kalsooni isku qaba oo xitaa shaaf ku kici kara dirinta sideed tobnaad gudaheeda marka maxamuud cali oo ay axmed cali maxamed ay wada dhasheen wuxuu ahaa isna door fiican u qaatay ingiriiska ayuu ka yimi qaranka markiisii labaad ayuu ciyaarayaa runtii ciyaartooydu haddii mid mid loo xuso iyo si gudba haddii loo xuso ciyaartooy isu dheeli tiran ayay haysteen inkastoo macalinku ciyaar walba uu saxaya qaladaad xagga ciyaartoo ka dhacayay laakiin galabta si wanaagsan ayuu u maareeyey xitaa bedelka waktiga lagu dilayay ee dhammaadka kulanka uu sameeyey runtii aada ugu fiicnaa marka waxaa la odhan karayaa way ku xisaabtameen goolkooda way xirteen difaacooda waxay xitaa difaac la islama gaareen kubadda khadka dhexe ayay kaga dilayeen ciyaartooyda burundi marka dhiiranaan fiican ayaa jirta inkastoo ciyaartooy badan oo abalgil iyo kuwo kaleba ay ka maqnaayeen qarankoo dhaawacyo ay ku seegayeen ciyaarahan laakiin kuwa oo soo laabta kuwo kale oo la hela kuwan oo lasii haysta waxaan isleeyahay soomaaliyadii laga cabsanaya way timi tulada ciyaaraha dalkana jidka ayay kusoo jirtaa waayahay koley dee bahda qaranka dhanka ciyaaraha iyana dee raadin baan ku wadnaa oo wasiirka dhallinyarada ciyaaraha ay ka mid tahay hase yeeshee dhegeystayaasha qadaka telefoonada ayaa iyana u furan waxay naga soo wici karaan telefoonada kale ah sideetan lix toban labaiyo toban sideetan lix toban saddex iyo toban sideetan lix toban afar iyo toban sideetan lix toban lix iyo toban maxamed suuriye baan ku laabanayaa maxamedow inkastoo aan koobka aan guul gaarnay oo galabta aan burundi ka badinay haddana waxaa laleeyahay mararka qaarkood waxaa jiray ciyaarihii lasoo dhaafay qaladaad badan oo dhinaca tababarka ka jiray tababaraha koxolka
eewa ku sheegaba macalinku waxa uu tijaabo samaynayay maadaama ciyaaro saaxiibtinimo xulka uusan soo ciyaarin tartanka horey laga aaday wuxuu samaynayay tijaabooyin waad garan karaysaa ciyaartooy wadamo kala duwan laga keenay oo aadan marka hore u helin fursad bil ama laba bil aad tababar isku mida ku siisid way kugu adkaanaysaa inaad kala xulatid mid kasta waxaa ku qasban tahay garoonka dhexdiisa inaad ku fahantid sida xaaladiisu ay tahay marka ma islehi macalinku wax eeda ayuu yeelan karayaa maxaa yeelay soomaaliya ayuu ka safray isagoo wata keliya saddex ciyaartooy ciyaartooyda kale waxay ka kala yimaadeen wadamo kala duwan waxaa la isugu tagay kambala xaggaas ayaa maalmo kooban tababar lagu sameeyey tartankuna wuu socday ciyaaruhuna way socdeen marka macalinku faham buuxo ciyaartooyda muusan heli karin taas ayaa ku qasbaysa marka in shaxdiisu ay isbabadasho ciyaar walba marka wuxuu tijaabinayay maalinba midda la kuman marka midda ugu fiicnaata ayaa laga yaabaa tartamada kale ee qaranka inuu ku hago sidaas ayaan isleeyahay marka haddii door fiican la siiyo ciyaartooydan iyo iyo maxaan ku rahdaa soomaaliya xaalad soo kabasho dhinac walba ayay ku jirtaa maxamed marka qaran la diyaarinayo saaq waxay u baahan tahay in maxaan ku rahdaaye xilli hore inta ciyaartooyda lasoo xareeyo tababara mida ay qaataan deetan ay tartamada waay maxamed aad baad umahadsan tahay sida horaan uu sheegay inaad ciyaaraha soomaaliya aad aad ula socoto qadka bal iigu jir dhegeystayaasha ayaan laba iyo hal siinayaa dhegeystaha ugu horeeya ee caawa soo gala qadka hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal in badan taxsir cabdirasaaq adiga dhammaan saaxiibada qaranka gebi ahaantiiba waxaan idinleeyahay wan wanaagsan wanaagsan walaal haye magacaagii halkaad joogta caawa in badan waa cabdixakiim soomaali degmada afgooya halkaasoo dhaca waayo cabdixakiin ciyaarta galabta burundi iyo soomaaliya dhex maraysa ma fiirsanaysa
in badan ciyaarta aad aad baan u daawanaya ciyaarta soomaaliya iyo burundi iyadoona ciyaartooyda xulka qaranka soomaaliya ay soo bandhigeen bandhigyo aada u fiican oo aada loola dhacay iyadoona waxay u badan tahay in goolahayaha qaranka xulka ugu jiro ee sicid jimani uu badbaadin aad iyo aada u weyn uu sameeyey iyadoona ay xusun badan tahay goolka ee wiilkaynu dhaliy lambarka tobnaad u xidha xulka qaranka soomaaliya ee cumar lagu magacaabo oo goolka afartan daqiiqa ciyaarta markay daqiiqadii afartan iyo lixaad ay ahayd
ya daqiiqadii afartan iyo lixaad ee ciyaarta qaybtii hore in badan haa goolka quruxdoona uu shugay xulka qaranka burundi aad ayuu nagu mahadsan yahay ciyaartooygaas cumar lagu magacaabo waayo marka sideed u aragtaa guusha xulka qaranka ay keeneen
in badan afar saddexdan dhibood aynu kala sooda hoyanay xulka qaranka burundi aad ayaan usoo dhaweynayaa ee kulamada soo socda ee eritrea aynu la ciyaari doonan aad baan u filayaa in guul aynu ka gaari doono eritrea waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdulaahi sidaad noola soo xiriirtay adigoo jooga degmada afgooya dhegeystaha kale ku jira aan siiyo waayahay maxamed aan jecelahay intaan dhegeystahan siinin inaan bal maxamed ku laabta maxamed waxaa la leeyahay xoogaa dhinaca baalasha xulka qaranka xoogaa dabac badan baa galabta ka jiray ma jirtaa dhaliishaas hallo maxamed
iyo cabdirasaaqow way jirtaa dhaliil la xiriirta maxaan garbaha uga dulaan tegi weynay ciyaartooydu waxay ku xisaabtamayeen goolkooda markaad rabtid inaad goolka ilaashitid waxaad ku khasban tahay dhaqaaq badan inaadan samayn hal ama laba ciyaartooy ayaa laga yaabaa inay cadaadiyaan ciyaartooyda kale dhinaca difaaca ama hadday timaado kubad contratag ama weerar deg deg ah in laga faa'iidaysta laakiin xulka daqadii afartanaad markuu goolka dhashay wixii ka dambeeyey uma furnayn inuu dhaqdhaqaaq badan sameeyo marka xidigaha garbuhu waxay soo galayeen qadka dhexe kuwii qadka dhexe ee lambarka lixaad ama lambarka sidaad ciyaaraya ayaa difaacyada hortooda kusii dhawaanayay difaacyada ayaa delinta sideetonaad dabada lasii galayay marka taas waxay ku tusinaysaa in ciyaartooyda iyo macalinkuba ay ku xisaabtamayeen inaan loo dusin loomana dusin goolna lagama dhalinin goolkooduna way ilaashadeen sidaa ayayna ku muteen saddexda dhibcood ee kulanka marka waaba ay ku saxnaayeen baad leedahay markii aad fiiriso dhinaca falanqayntaada ciyaaraha
haddaysan ku saxnayn go-aan qaadashadooda la xiriirta in ay xeelad isticmaalaan may guulaysan lahayn inay goolkan ilaashadaanna waxay ku timid in boosaska qaar laga tanaasulo sida lambarka toddobaad iyo lambarka koo iyo tobnaad waaya maxamed waad mahadsan tahay dhegeystayaasha qadad ku jira balansiya mar kale adoo mahadsan waayahay dhegeystayaasha qaarkood ayaan qadadka telefoonada u furnay si ayana dee aragtidooda ay barnaamijka ay dhiibtaan waayo waxaan rabnaa dhegeystayaashu inay hadba nala socdaan dhegeystaha ku jira telefoonka aan siiyo hallo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam waraxma ayo walaal magacaagii halkaad joogto
walaal waa xasan oo jooga shabeellada dhex walaal xasan haye dhinaca shabeellaha dhexe baad joogta ama shabeellaha hoose shabeellada dhexa walaal waaya xasan ma la socotaa galabta caawa aan idhaahdo ma nala socotaa waa la waa la soo dhaa xulkan macnaha qaranka soomaaliya waa la soo dhaay xulkan burundi maxamed shuuriyin waa salaamaya qodka ku jiro waxaan dhihi lahaa horta waa guul oo masoo hoydo ummadda soomaaliyeed qarankeena soomaaliyeed marka in saas loo macnaha loo dardargiro macnaha ciyaartoy loo dheerigelin waa jeclaalahay faham waayahay sideed u aragta marka guusha ay caawa keeneen xulka qaranka waa guushi waa waxaa si fiican u arkaa maadaama ay anta macnaha laga basay marna ay galeen barfadhac marka guusha waa u hambalyeynaya xulka qaranka soomaaliyeed faham waayahay cabdulaahi oo jooga shabeellaha dhexe aad iyo aad baad umahadsan tahay oo ka mid a dhegeystayaasha iminka inala socday oo barnaamijka falanqeynta barnaamijkan gaarka ee falanqeynta ciyaarta xulka qaranka burundi iyo soomaaliya ay dheeleen maxamed baan jeclahay inaan mar kale aan ku laabto maxamed guusha ay xulka qaranka soomaaliya ay gaareen maxay kaga dhigan tahay koobkan ay dheelayaan
cabsaaqow koobkan marka laga hadlayo soomaaliya saddexda weji kubadda cagta loo cayaro ayay kala kulantay saddexda ciyaar ee hadda ciyaartay siaad ka warqabtid kubadda cagta waxaa loo cayaaraa in bareejo la galo in lagaa badiyo iyo inaad badisid aad iyo aad bareejo haddaynu nidhaahno jabuuti ayay la galeen inna laga adkaado ama kubadda lagaaga adkaadana wax nagaga adkaaday xulka uganda inaan ku badinana waxaan galabta kaga badinay xulka burundi way groupkan waxaa ku wada jira soomaaliya marka laga yimaado jabuuti uganda burundi iyo eritrea way xulkasta si siman ayuu ciyaaruhu xaq ugu leeyahay inuu ciyaaro soomaaliya waxay xaq u leedahay inay ciyaarto afar kulan iyada ayaa xulka shanaadoo gruubka ku jira afarta kulan saddex ayaa cayaartay afar dhibcood ayay sidataa saddex dhibcood ayay lumisay kulan ayaa usoo socda oo ah eritrea eritrea sidaad la socotid laba cayaarood ayaa u harsan eritrea waxay la ciyaaraysaa soomaaliya eritrea waxay la ciyaaraysaa xulka kubadda cagta uganda eritrea lix dhibcood ayay wadataa oo jabuuti waxay kasoo adkaatay xulka burundi marka la fiiriyo rajada soomaaliya ee tartankan waxay ku xiran tahay ciyaarta eritrea ay soomaaliya la ciyaarayso in soomaaliya ay badiso ciyaarta eritrea soomaaliya hadday eritrea ka adkaato oo eritrea ay wejigabax la kulanto kulanka uganda soomaaliya qeybaha kale ee tartanka ayay u gudbi doonaan xulka kale la filanaya isla qeybta inuu kasoo gudbana waa uganda marka uganda iyo soomaaliya marka in soomaaliya ay soo gudubto waa inay eritrea ka adkaataa eritreana ay guuldaro kala kulantaa ciyaarta uganda anaguna sidaa toddoba dhibcood anagoo sidanmaxamed marka hadda hadda waxaan ku fahmay xulka hadda banaanka yaala micnaha oo natiijo badan aan u baahnayn waa xulka wadanka uganda sidaa wey
uganda ciyaaraha ayaa u harsan lasahaantiisa ciyaarahaas harsan ayayna ku xiran tahay natiijadiisa marka sababta uganda loogu sii saadaalinayo kubadda cagta waad garan karaysaa tartan kasta koox ayaa ku awood badan marka la yidhahdo koobka dunida brasil iyo faransa iyo xulal ayaa horey laga xasuusanaya marka la yidhahdo champions league real madrid iyo kooxo kale ayaa kusoo sawirmaya marka la yidhahdo sakafa si challenge cabna waxaad durba go-anaysaa xulka uganda waayahay maxamed waa mahadsan tahay bal dhegeystayaasha ayaan iyana fiirin doonaa dhegeystayaasha qaarkood dhegeyste ku soo gala maxamed qaaci ayuu facebook kusoo galaa waxa uu leeyahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xulka qaranka soomaaliya guusha uu keenay waaya dhegeystayaasha qaaran oo dhinaca facebook aan fiirinaya dhegeystahan kale isna waxa uu leeyahay wallaahi waa wax lagu farxa oo caawo dhan loo dabaaldegaa in xulka qaranka dalkeena hooyo ay guul nuucaa ay keenaan iyaga oo ka adkaaday xul isbidaya inuu awood leeyahay dhegeysto kale oo isna facebooka ku soo gala maxamed cali waxa uu leeyahay wallaahi waa arrin cajiib ah ciyaartii galabta anaaba ka yaabay waxaanba islahaa waxaad fiirsanaysaa baraaziil sida koox xulkeenna qaranka u dheelayay oo kubaduhu iskugu dhiidhiibayay waayahay dhegayste maxamed cali carab la yidhahdo wuxuu leeyahay asna waxaan ka yaabanahay xulka qaranka soomaaliya ciyaarta uu la yimid haddii aan sidaan ku sii soconno waxaan keeni karnaa guulo aad u ballaaran maxamed dhinaca markaad fiiriso ciyaaryahanada line upka inoo ahoo koo iyo tobanka ciyaaryahan oo garoonka inoo soo galaysa ee ciyaaryahanada bannaanka noo jooga weli ma waxaa nahay kuwo isku filan markii la yidhaahdo ciyaaryahanada bedel ku imaanaya iyo kuwa kale gudaha noo jooga siiba markii aad fiiriso qadka dhexe iyo dhinaca daafaca
runtii daafacu wuxuu gudanayaa shaqo fiican isku xir fiican ayaa ka dhex jira golayaha iyo ciyaartada dhinaca daafaca qadka dhexe iyo dhinaca weerarka galabta gool inay ku badayaan marka laga yimaado kubadda way wadaagayeen waxaan arkayna lambarka labaad oo la ciyaaraya lambarka afaad lambarka shanaad iyo lambarka saddexaad oo kubadda wadaagaya waxaan arkaynay qadka daa qadka dhexeey qadka daafaca oo kubadda qaybsanaya labada garab marna cumar ayaa garab tegaya marna isagaa weerarka tegaya marna cali aadan ayaa weerarka imanaya ama garabka tegayay zabamayo ayaa dhinaca kala duulaanka ahaa marka ciyaartooydu waxyaabaha cajiibka ah ee in la xuso mudan cabdisaaq waxaa ka mid ah golahya ayaa kubadda iska tuureen waxaan xasuustaa wakti macallimiinta qaar ay dhihi jireen iska tuur kubadda oo xitaa ciyaartooygu kalsooni aan lagu qabaynin inuu kubadda dhulka ku ciyaaro marka in ciyaartooygii goolka ku jira siciiduu kubadda dhulka dhigolaakiin dee maxamedow waxyaabaha aan rabnay inaan kaaga faa'iidaysano waxay ahayd oon ku weydiiyey micnaha ciyaaryahanada bannaanka noo jooga ee nooga imaan kara in dee bedel aan ku keennay iyo kuwa gudaha ku jiraan kaala hadlayay ciyaaryahano nagu filan ma haysanaa markii la yidhahdo ciyaaryahan dhaawacmay ama ciyaaryahan bannaanka loo saaray
mar walba xulasho la isla wada og yahay oo qaran ah oo tiro ku go-an tahay ayuu macalinku u haystaa marka uu soo doorto safkaas waxaa jira saf kama dambays ah oo uu dooqanaya marka garoonka la gelayo waa koo iyo tobanka nin ee gegida ku bilaabanaysa qaar ayaa laga yaabaa in tarbuunka loo diro qaar ayaa laga yaabaa kursiga keedka in lasoo fariisiiyo marka macalinka xulashadiisa unbay ku xihan tahay ciyaartooyda hadda tayaxaan la haystana waa kuwo ku filan ayaa la odhan karaa maxaa yeelay haddaysan qarankii ama xulashadii ugu fiicneed aysan ahayn caawa guushooda looma dabaaldeglayn cabdirasaaq heerkan kubareedna ma aysan soo gaarlayn marka xulashadu way fiican tahay marka hadda waxaa markaasi macalimiinta soo socotaa macalinka hadda qaranka jooga bashir hayfood ee hore usoo maamulo qaranka gaana oona dhasha waddanka gaana wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu raadiyo kuwa aad hadda haysatid wax kaloo ka fiican oo ciyaartooyda soomaaliyeed dunida ku qarsan yihiin ma u baahan tahay inaad adeegsato wakiilo usced heyba hogaaminayo hadda madaxa kooxda qaranka ah ayaa soo ururiya ciyaartooydan waxaa laga yaabaa qaar kale inaan laga warqabin oo meelo kale ay ku ciyaarayaan marka marka xiriirka somaaliya kubadda cagta uu kordhiyo safiirada xiriirka somaaliya kubadda cagta dalalka u jooga waxaa kordhaya tirada ciyaartooy imanaysa intaa kadib xiriirkii wasaaraddii iyo guud ahaanba dowladdii haddana waxaa wax laiska weydiinayaa ma soo xarayn karnaa oo qarashkana hoysana ma nagu filan yahay afar bilood shan bilood ka hor intaanan la safrin hadda waad garan kartaa waqtiga koobanaysa intaas kadib marka waxaa imanaysa haddana dalalkee ayaan u baahan nahay inaan tababar ku qaadano ama kulama saaxiibtinimo la sameyno intaas kadib waxaa imanaysa in la helo dhowr xul oo kala duwan da'da toddoba iyo toban sano ama shan iyo toban sano ka bilaabo ilaa saddex iyo labaatan sano oo qaranka waaweyn ee seniorka laga galayo marka intaas xul oo dhamaystiran marka heshid kii toddoba iyo toban kasoo weynaada sideed iyo toban uu ku imanayaa kii sideed iyo toban kasoo weynaada sagaal iyo toban uu ku imanayaa kii sagaal iyo toban kasoo weynaada da'da labaatan jirada tartanka uu ku imanayaa kii labaatan sana ka weynaada kow iyo labaatan laba iyo labaatan saddex iyo labaatan ilaa qaranka waaweyn marka meeshaas waxaa fursad soo helaya da' kasta oo qaranka matali karta ciyaartooyda ugu badanna waa meesha ay ka iman doonto istaraatiijiyadda ama xeradda hadda la dejiyana sida u socota qaabkaas ayay u muuqataa cadirsa waayahay maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay waa maxamed shuuriya nuur oo dhinaca falanqaynta barnaamijkan gaarka ah oon ku falanqaynaynay ciyaaraha ila falanqaynayay barnaamijkaas oo ku salaysan faaqidaad aan ku sameynaynay ciyaartii adkayd ee galabta dhex martay xulalka qaranka soomaaliya iyo burundi oo xulka qaranka soomaaliya uu ku adkaaday hal iyo eber oo burundi looga adkaaday ciyaaryahanka cumar cabdilaahi la yidhaahdo ayaa daqiiqadii afartan iyo lixaad xulka qaranka wadanka burundi gool qurux badnaa ama kubadaha aan dhulka istaagin shabaqa xagga sare ka geliyey marka halkaa gool ayaan xulka wadanka burundi ayaan kaga badinay halkaad weli nagala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maamada qaranka maamada wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha ah khadiijo maxamed diiriye ayaa qadka telefoonka ku jirta ciyaaraha soomaaliyana inay kor u kacaan aada u jecel wasiir khadiija soo dhowow habeen wanaagsan ummadii oo dhan ayaa ku dhageysanaysa bal soo dhowow iyo bal sidaad u aragto guusha uu gaaray xulka qaranka soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim idaacadda qaranka soomaaliyeed radio muqdisho iyo intii codkayga dhegaysanaysa guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimca mubaarak waa guul dhammaan ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay dowlad iyo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay ka joogaan gaar ahaan bahweynta isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan olombicada iyo xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga maanta cayaartii sakaaf ee ka dhacaysa dalka uganda burundi iyo xulka qarankeedna ay kusoo dhammaatay hal iyo eber marka waa wax ilaahay loogu xamdiyo horumarka isboortiga soomaaliya uu samaynayo sanadadan lasoo dhaafay waa wada og tihiin hiwaayada gaarka ah adduunkana laga jecel yahay ummadda soomaaliyeedna ay jeceshaa kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud saddexdii sano oo aan hadda joognay waxaan kasoo hoynay guulo aada loo taaban karo iyo bilado dahaba dhowr iyo soddon sano kadib soomaaliya ay kasoo muuqato gudaha dalka cayaaraha ka dhacaya in habeen la cayaaro waad garan kartaan dadka soomaaliya wakti ugu dambeysay saddexdii sano hadda oo aan soo marnay dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre cayaaraha caalamka iyo kuwa afrikaba nala ku aqoonsaday marka heerka maanta aan joogno waa wax ilaahay loogu mahadiyo waana rajeynayaa meeshaas iyo meelo ka fiican inaan kasii muuqan doono waxaa noo hartay maalinta axadda ah cayaarta aan eritrea la cayaari doono ummadda soomaaliyeed kusoo duceeya xulkeenna qaranka haddii allah awoodda la ogolaado markaas waxaan rajeynayaa inaan guulaysano semifinalkana aan usoo gudubno haddii allah awoodda la ogolaado wax laga sheekayn kara maaha waa hiwaayad dad ilaahay uu siiyey dhalinyaradeenna lugahooday ku jirtaa moral ay ku galaan garoonkana way haystaan cabsi kama qabno sidii xulka qaranka annaga muddadii hadda saddexda sano aan joognay ciyaartoy qurba joog ahaa dalka la keenayo daraad waxaa naga tegay saddex sano noo imaanaya ciyaartooydii reer australia waxaa imaanaya todobaiy lix iyo tobanka toddoba iyo tobanka sideed iyo tobanka ciyaartooy ka socoto ingiriiska iyo sweden holland ciyaartooyda hadda joogta oo xulka qarankeenana waa cayaartooy qurba joog ah iyo cayaartooyda dalka gudihiisa ku jirto isku dhafkaas waxaan u raadinaynay si xul qaran oo macno leh oo noogu soo baxo ilaahayna waxaan rajeynaya inta dambana inuu nagu guuleeyo waa wax layskugu hambalyeynayo dawladda iyo shacab marka taasaa taageero u baahan dhawaan waxaan rajeysanaynana in gurigeenina aan soo ceshano dhamaystirka muqdisho stadium haddii allaha awoodda ogolaadana soomaaliya ay hoomkeeda soo ceshato kubadda cagta way maama khadiijo maxamed diiriye kolba wasiirkii dhalinyaradii ciyaaraha ayaa tahay oo dhinacii dhalinyaradana waxaa lagaa rabaa shaqa shaqa kaa rabtaa dhinacii ciyaarahana shaqo kale waaye marka dhinaca markaan ku weydiiyo ciyaaraha hadda soomaaliya xulka wadanka burundi ayuu ka badiyey laba kun labayo tobankii labadan xul way kulmeen shan iyo eber waxaa looga badishay xulka qaranka soomaaliya kulanka galabtana xulkii burundi ee shan iyo eberka inooga badishay ayaa iyana la garaacay kolba inta fiirsataad ku jirtaaye guusha markii aan gaarnay oo ciyaartu ay soo dhammaatay dareenkaaga ugu horreeyey siduu ahaa
dareenkayga markii goolka dhashayba kasoo bilaab daqiiqadii afartanaad wixii ka dambeeyeyba waxaan rajeynayay in aan golal kala dhalinayno taasaa marka wax laga sheekayn kara aan ahayn waana ku niyadsannahay inkastoo nasiibku jiro haddana waa ku niyadsannahay marka wax la qiyaasi kara maaha kayga iyo kan dadka soomaaliyeed gaar ahaan bahda isboortiga caawa aan ku sugannahay insha allah maalinta axaddana
way dadaalka dadaalka wasaaradda ay ugu jirto in la kobciyo xulka qaranka soomaaliya ama toddobiyo toban jirada ama kow iyo labaatan jirada ama kuwii ka sarreeya ha ahaadaane xulka qaranka oo waaweyn dadaalka wasaaradda ay ugu jirto intuu la eegyaha horta xulka qaranka markii la yidhaahdo
waad ogtahay haddaan kuu sheegay waa kugu soo celinayaa wasaaradda iyo gaar ahaan xiriirka kubadda cagta ra-iisul wasaaraha xukuumadda waa og yahay annaga waxaan samaynaynay fikirka iyo aragtida wax ka bedelka xulka qaranka soomaaliyeed sboorti loo dhan yahay inaan ka samayno si ay u helaan da kasta oo yihiin cayaaraha kubadda cagta sidoo kale cayaaraha fudud haddaar waxaan wadnaa qorsho kubadda kolayga iyadana in si gaara iyadana loo hormariyo tan ayaa ugu wacan cayaartooyda qurba joogta aan ka keenayno way isa soo xilqaameen tigidhada ayagaa iska bixiya budget iyo miisaaniyad intaas la eg uma hayno odayaal waaweyn oo isboorti hore hore oo u ahaan jira ayaa ka shaqeeya dad aad u xiiseeya isboortiga nagala shaqeeya waan keennaa dalka gudihiisa ka dowlad ahaan dejintooda iyo soo dhaweyntooda iyo in loo diyaariyo dhinaca farsamadana xiriirka kubadda cagta ayaa u haya si loo helo xul qaran oo cayaartooy gudaha iyo dibadda ah waan raadinaynay saddexda sano maalinba maalinta ka dambaysana way noo fiican tahay taasaa keenaysa marka in hadda xulka jooga dalka uganda oo qaranka soomaaliyeed matalaya ay isugu jiraan ciyaartooydii gudaha iyo ciyaartooydii qurba joogta ahayd marka ma sahlanayn howl aada u adagay ahayd laakiin alxamdulilah ilaah baa nagu garab galay madaxda qarankeena nagu taageertay dhiirigelintaas anagoo haynaan ka wasaarad ahaanna ku duulnay farsamadiina xiriirkii kubadda cagta iyo kaalintoodii ayaan ku keenay meesha aan maanta joogno waayahay tuulada ciyaaraha iyo garoonka engineer elisow ee magaalada muqdisho aad baad hadda howl badan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo maamulka gobolka iskaashanaya ay si fiican wax oga wadaan wadan kastana ciyaaryahanadiisa isaga ayaa soo saarta ma jiraa qorshe dhanka wasaaradda ciyaaraha ay wado oo ku aadan in garoomada lagu ciyaaro la badiyo dalka
waad og tahay garoomada ayaa dawladda ayuu xilka saaran dawladda jamhuuriyadda soomaaliya federaalka soomaaliya ayuu xil ka saaran yahay dowlad goboleedyadana waad ogtahay ra-iisul wasaaraha safaradii uu soo maraayay inta badan wax yaraa noo haray waxaa laga sameeyey garoomadii sidii dib loogu dayactiri lahaa oo loo horumarin lahaa isboortiga soomaaliyeed gaar ahaan kubadda cagta oo adduunkuna jecel yahay dadka soomaaliyeedna ee hiwaayad ay aada u jecel yihiin ah sidaasi lamidana barnaamijkii isxilqaam oo madaxweynaha jamhuuriyadda horkacaayay ayaa lagu dhisayaa garoonka istaadi muqdisho oo hadda heer gaba gaba-a noo maraaya si lamidana garoonka engineer yarisow marka way ka go-an tahay dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya horumarka isboortiga soomaaliyeed iyo horumarka dhalinyarada soomaaliyeed waxaana rajaynayaa insha allah inaan ku guuleysan doono wasiirka dhalinyarada ee ciyaaraha soomaaliya khadiijo maxamed diiriye ayay ahayd oo qadka telefoonka si toosa inoogu jirtay kana qeyb qaadanaysay barnaamij gaar ah oo aan uga hadlaynay xulka qaranka soomaaliya oo la kulmay xulka qaranka wadanka burundi kulan galabta dhinaca koobka sakaafa ah kulankaas oo wadanka soomaaliya hal iyo eber uu kaga bediyey xulka qaranka wadanka burundi waata dhegeystayaal barnaamijkii gaarka ahaa ee aan kaga hadlaynay falanqeynta ciyaartii dhex martay xulalka qaranka burundi iyo soomaaliya oo xulka qaranka dalkeenna uu guul soo hooyey oo aan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo maamulka macalimiinta iyo ciyaaryahanada xulka qaranka hambaliyo ayaan leeyahay qaranko dhan marka barnaamijkii gaarka ahaa ayaa intaa inooga eeg maxamed cabduule ayaa dhanka farsamada joogay dhinaca abaabulka barnaamijkan gaarka ah cabdishakuur cali axmed ayaa iga gacansiiyey anigoo cabdirasaaq maxamed faarax shiina ayaa idinla socodsiinayay dhegeystayaasha barnaamij ka qayb galana way mahadsan yihiine nabadgelyo guul wanaagsan xulka qaranka